فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba oo aad joogtaan kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaanne waxaa ka mid ah munaasabad lagu daahfurayay masjidka jaamica alraxma ee degmada rabdhuure kelimaadkii laga jeediyey daahfurka munaasabadan iyo martidii ka hadashay ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysyada shirkadda duulimaadyada ee fly dubay oo lagu eedeeyey inay si fool xun ula dhaqanto dadka soomaalida ah ee ku safra diyaaradaha shirkaddaasi mid ka mid ah musharaxiintii hore ee maamulka la baxay jubbaland oo sheegay in etoobiya ay doonaysa in axmed madoobe ay u adeegsato qabsashada qayb ka mid ah badda soomaaliya waxaa sidoo kale aan meesha ka marnayn wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii caafimaadka kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag waa saddexda bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga qodobadaas oo idil iyagoo faahfaahsan ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa insha allah balse markaan aynu ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa inala socodsiinaya cabdiraxmaan badar aad baad u mahadsan tahay zakariya cumar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay ekis kontarool balcad ka fuliyeen howlgal gaara ay ku dhaawaceen guddoomiyaha arrimaha bulshada iyo xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho iyagoona ka soo furtay gaari uu watay ninkani dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay gelinkii dambe maanta weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalk iyo hanta dheer degmada afgooye weerarkan ayaana waxaa lagu dilay lix askari iyagoona uga dhex cararay gudaha saldhiggii la weeraray dagaalyahanada al-shabaab ayaana waxay sidoo kale dabqaaba siiyeen gaari nooca raaxada ah iyagoo sidoo kale weerarkani ku soo furtay hub iyo sanad milatiri oo kala duwan sahaynadii yuhuudda ayaa duuqimo kala cayna ka geysatay marinka goodoonsane khaza saacadiianu soo dhaafnay waxaa ka dhacay marinka goodoonsane khaza duuqimo kala duwan oy geysteen diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahaynada yuhuudda waxaana la warinayeen duuqimaasay ku shahiideen dad aad u badan oo shacab ah kuwo kaloo aad u fara badanna waa ay ku dhaawacmeen magaalooyinka ay duuqimuhu ka dhaceen waxaa ka mid ah rafax khanyonis khaza jabaaliya beytlaayah iyo magaalooyin kaloo aad u fara badan waxaana dhammaan duqimaha ku shahideen ka badan shan iyo labaatan ruux oo shacab ah halkaay dhaawaci kala duwan soo gaadheen tobannaan ruux oo kale dhanka kale dagaalyahanada alqasaam ayaa waxay deegaanada daanta galbeed iyo marinka godoonsane khaza ku bartilmaameysadeen ciidamada soo duula yeesha yuhuudda dagaalka ugu culus ayaa wuxuu ka dhacay meel u dhow isbitaalka turkiya magaalada duubaas waxaana halkaasi ciidamo yuhuudda oo ku sugnaa roob looga dhigay rasaas aad u xoogan dadka deegaanka ayaana sheegayeena maqleen rasaas daran door u dhacaysaa gaari maraya waddada weyn ee dimashik ayay ciidamada saynad yuhuud la beegsadeen duuqin aad u xoogan wakaalada wararka suuriya ee seyna ayaa waxay sheegaysaa in diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynad yuhuud ee duuqin aad u xoogan la beegsadeen gaari ku socdaaraya waddada weyn ee magaalada dimashik ee caasimadda waa waddanka suuriya booliiska baadiyaha dimashik ayaa waxay warbaahinta la wadaageen in duuqiimaha ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynad yuhuudda ay si gaara u beegsadeen gaari waddadaasi ku socdaalayay mana aysan bixin wax tafaasiil oo intaa ka badan idaacadda ku hadasha afka maamulka yuhuudda ayaana waxay dhankeeda sheegaysaa in duuqiimahan lagu beegsaday xub nasar oo ka tirsan ururka shiicadii xisbullah duuqiimaha maamulka yuhuudda ayaa ka soconaya waddanka suuriya tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanulaqsa madaxweynaha cusub ee dowladda maraykanka ayaa hanjabaadyo xoogan u jeediyey kooxaha wax iska caabinta falastiin donald trump ayaa wuxuu sheegay kooxaha muqaamada falastiin in haddii ay soo deyni waayaan maxaabiista yuhuudda ee gacantooda ku jira ka hor intaan la gaarin labaatanka bisha janaayo sanadana soo aadanee labada kun shan iyo labaatanka oo waa goorta uu sida tooska ugu fadhiisanaya kursiga madaxtilme ee dowladda maraykanka uu gobolka loogu yeedha bariga dhexe ka dhalani doonta cadaab hor leh oo aan horey loo arag sida uu daabacay wargeyska wall street journal taraamuus yaadlaya ayaa wuxuu goodis u jeediyey cidda mas-uulka ka ah waxay marayaan laystayaasha yuhuudiya khaza ku sugan tani ayaana waxay burinaysaa hadalkii ahaa in bariga dhexe nabadgeli doonto haddii uu yimaado kursiga aqalka caada dowladda yukrain ayaa wajahaysa ciidamo yare aad u daran xili ay lugaala sii gelisa dagaallo aad u xoogan xukuumadda kiyef ayaa wajahaysa dhibaatooyin ku aadan xagga ciidamada iyadoonay ku adagtay inay qorato ciidamo dheeriya xili ay kubii orogoosanayaan oo ay ka baxsanayaan fagaaraha dagaalka sanadkan sii dhammaanaya ayaa lala sheegay inay fagaaraha dagaalka iskaga carareen wax ka badan lixdan kun oo askari wararka ayaa waxay sheegayaan dowladda yukrain ay mararka qaar weynayso ciidamo isku xidhan oo boqolaal ah kuwaasuu dhufe isku aadanaa waxayna hadda kiyef cabsi xoogan ka muujinaysaa xagga ciidamada maadaama dhanka ruushku ah dowladda ay wada dagaalamayaan ay qorsheynayso in saaxada dagaalka ay keento milatariga kuuriyada waqooyi baydhan ayaa saacadii lasoo dhaafay gaaray waddanka angola ee koonfurta qaaradda afrika wargeysyada kala duwan ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa waxay daabacayaan in madaxweynaha xilka kasii degaya jo baiden uu safarkiisa ku gaaray qaaradda afrika ujeedkiisa uu yahay inuu ka dhabayo ballanqaadyadiya inuu booqan doono qaaradda afrika ka hor inta uusan ka degin kursiga madaxtilme ee maraykanka sidoo kale wuxuu safarkiisa daarnaan doonaa mashruucyo waaweyn oo uu ka mid ee wada tareen oo laga hirgeliya qaaradda afrika waana madaxweynihii ugu horeeyey maraykanna uu yimaado afrika tan iyo labada kun shan iyo tobanka wargeeska ayaa wuxuu sidoo kale tibaaxay inuu sii dhammaanayo xidhiidhka maraykanka iyo qaaradda afrika iyadoo ay ruushka iyo shiinaha isku fidinayaan guud ahaan qaaradda wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa mid ka mid ah musharaxiintii hore ee maamulka la baxay jubbaland ayaa waxa uu sheegay in etoobiya ay doonayso in axmed madoobe ay u adeegsato qabsashada qayb ka mid ah badda soomaaliya shaafici yuusuf cumar oo ka mid ah musharaxiintii hore ee maamulka la baxay jubbaland ayaa waxa uu sheegay in etoobiya shan iyo toban kun oo askari oo ka mid ah kuwa maleeshiyaadka liyubolis ay u soo dirayso magaalada kismaayo kuwaas oo uu sheegay in loogu talagalay inay raaskambooni kula dagaalamaan ciidamada dowladda federaalka waxa uu intaa ku daray in ciidankan sidoo kale etoobiya ay u adeegsanayso inay kaga dhabayso damaceedii ahaa qabsashada xeebaha soomaaliya arrinta ugu daran oo halku soo istaagay aadna badankiin og tihiin abbaye oo ka faa'iidaysanaya arrintan nuuna qabsada baddannadii janawari oo uu la saxiixday rajiimkii hore ee somalilan ayaa hadda wuxuu sameeyey wuxuu salagtagareeyey kun iyo shan boqol oo ciidan oo soomaalida etoobiya ah dharka ayaa laga bedelayaa bacdigeedna waxay tegayaan raskamboni ciidamadaas way soo gudbeen gadoy way soo dhaafeen dolowna way soo dhaafeen sida naloo sheegay waxay marayaan ceel waaq ceel waaq markay gaaraan ma etoobiya ma waxay dhex marayaan kenya oo xaggaasay raskamboni uga dhufanayaan si loo yidhaahdo ciidamadii soomaaliya oo jubbaland iyo waxa isleeyey ciidamadii federaalka because ciidamada ciidamada jubbaland kuwa sharciga la baray ee aan ahayn liyo booliska marra ma yeelayaan dowladdii aad ka mid ahaydeen marra inay weeraraan laakiin ninka ninka aaminsan loyalitiga abayi oo hadafkiisa ku adeegaya mushaarka xaggana u socdo halkana la wuxuu toos u weerarayaa ciidamada federaalka jubbaland ma istaahisho axmed madoobe
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa dhexe ayaana isla maraynaa shirkadda duulimaadyada ee falay dubay ayaa waxaa lagu eedeeyey inay si fool xun ula dhaqanto dadka soomaalida ah kuwaas oo ku safra diyaaradaha shirkaddaasi saalax oo muuse waxa uu ka mid yahay dadka safarada badan u aada dalka dibaddiisa waxa uu ka warramayaa dhacdooyin kala duwan oo uu kala kulmay shirkadda falay dubay ee ay leedahay dowladda imaaraadka carabta waxa uu tilmaamay in shirkaddan ay si gaar ah u beegsato dadka soomaalida ah islamarkaana ay lacaga dheeraad ah ka qaado rakaabka saaran ee soomaalida ah qofkii diidaa inuu lacagahaasi bixiyo ayuu sheegay inay ku shaabadeenayaan inuu halis amni ku yahay diyaaradda islamarkaana ay rakaabka soomaalida ah ula dhaqmaan si wuxuushnimo ah runtii anigu shakhsiyan ma ihi dadka social media mediaha ku badan Eh, laakiin maanta waxaa daruuri bay noqotay inaan idin soo booqdo si aan uga waramo dhibaatooyinkan soo laalaabtay ee igaga yimi falay dubay lix iyo tobankii bishii sideedaad ee sanadkan anigoo markaa ka yimi china talaasid waxaan kusoo galay dubay waan eh, dayaaradii aan ka soo raacay waxayd xagga china soo dareen xaggana waxaan ka raacay falay dubay oo baxaysay waxaa xusid mudan dayaaradda aan kaga yimi eh, china oo aan magaalada yiwilaa kasoo raacay goonshuyi keentay haddana iga soo qaado tii internationalka ay dubay igu keentay tikidhkeedii go-aan baagii aan ku noqonayey waxay in badan ka jabnayd falaygaan kasoo raacayey falay dubay ee hargeysa ku imanayay waxaa madaarka igula sugnaa dad maalintaa markaa goosanaya tigidho kun doolar loogu jarayey go-aan baag oo hargeysa iyo iyo falay dubay oo aada iyaguna u moraal jabsanaa yacni dayaaraddu siday qaaliga u tahay transit baan ahaa sidaan dayaarada caadiga u raaci jiray aan aqaanay baan iska macaamilay waan marka horeba tigidhka markaan soo iibsanayay shuruudda ku qoran ahaan baagajkayga waan ogaa inuu toddoba kiilo yahay waan ka dadaalay sidii caadiga ii ahaan jirtay markaan safrayo ama aan imaado duut friga waan iska soo yarmaraayo waxayba yararku iska jeclaystaan baa jiro ay jecelin ciyaalkuyo wixii baan kasoo iibiyo kasoo yarshoban gareeyo alaab laba saddex kiilo eh oo nacnac iyo shokolaid iyo wax isugu jira ayaan ka soo qaatay markii aan imi geedkii laga baxayey miisaan baa yaalay kadinka markaa ninkii ninka nimanka howladaynkaa waxay igu amray inaan miisaanka saaro shantadayda waan saaray tii aan laalajiidanayey intii loo baahnaa bay noqotay laabtobkiina wuu iga saaray labadaaba markuu ka gudbay wuxuu ihi bacdanna saar markaa bacdi yar dhuit friga waxaan ku bacdan dhuit friga kasoo iibsado waan kala furo shokolayd eriyo xeer baa ku jira yeelkeeda saar buu ihi waan saaray tan waa inaad bixisaa buu ihi markaa saddex kiilo wax noocaasay noqotay ta waxaan ku ihi dhuit frigan waxaan kasoo iibsadee ma wixii suuqa laga iibsanayey baa mana arag weli intaan safrayey ilaa kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii safar umaan ku jiray weli ma arag dayaarad iga miisaanta wax yaroo aan dhuyut friga ka iibsaday oo dee shaqada dhuyut friguba wuxuu ku shaqeeyaaba dadkaa safraya inay waxyaaba hadiyaad ka sii qaataan oo wax ka weyn baaba laga qaadaa marka wuu igu khasbay waan saaray maxaad iga doonaysaa laba boqoloo dirham bixi buu yidhi anigoo safarkayga ka fakeraya ayaan labadii boqoloo dirham markaa kaadhkii aan sitay visa kaadhkii baan ku bixiyey waan iska gudbay laakiin habi kumaan ahayn oo de way yar xaqunaysa waxaa la waro mar baa is waraxan toddobaadka dirham joogee labada boqol bixinayso daadi haddana waxaa is yidhi kolley bay intii waqti lumi lahaa iska sii sida soomaalidu isaga badan tahay waxaa iska bixi sidii baan kusoo gudbay waan imi bishii tobnaad ee isla sanadka labadeedii ayaan baaggii tigidhka aan soo goostay ku noqonayay china dubay ku noqonayay saan china ugu gudbo waxaa jiray saddex nin oo ganacsatada ka mid ah oo i raacayay iyaguna si ay dubay uga soo adeegtaan oon isku faleyd ahayn oo marka horeba tigirhkayga ku miisaamay waqtiga anigu aan baxayo inay iyaguna goostaan falaydubana waqtigii falaygaygii bay goosteen tii kale jena soo darayna waqtigii anigu aan ayay ku ku hagaajiyeen madaarka markaanu nimi tigirhna dabcan online baan ku goosanay anaaba ugu gooyey madaarka markaanu nimi arrin uga baa nagala kulantay inankii wuxuu naga dalbaday inaanu bixino laba boqol afarteedu laba boqol oo doolar inaanu bixino markaa su-aashii baan wada xunay dee tigirhadayda waa kan kana waa kii aanu falayduba ku raacaynay kana waa kaanu ku gudbaynay maxaa qaldan labada boqol aad naga doonsaa laba boqol waynaad bixisaan marka si yaroo habsanana waan ku nimi oo soomali waa iska degdegbaanta waa taqaanaa marka nin nimankii kamid ah nala socday baa yidhi waar aynu laba boqol haddii tahay aynu iska siino so soomalidu iska badaya ana waxaan ku warday reasonka inoo sheego labada boqol aynu ku bixino nama qancin inankii wuxun baan se u fahmay anigu xafiiska maydaan soo marina online baa tikir ku goosteene lacag laba boqol bixiya waayo sabab kaloo lacag nooga qaadaa ma jirin labadii boqol halkii baan ku bixinay arrintaasina waxay noqotay wax kaloo aan xusuustayda ka bixin oo aanan jeclaysan oo aanan habi ku noqon dayaaraddu qaabkay u macaamiliso sidii baan ku tegey waanu dhoofnay labada arrimoodba iyadoo ay ii yaalaan sagaal iyo labaatankii bisha bishan imika koob iyo tobnaad ayaan soo galay siddeed iyo labaatankii baan kasoo china kasoo duulay waqti horaan imi laba iyo tobankii iyo barhkii subaxnimo ayaanu nimi markii saacaddu isbedelaysay madaarkaan iska joog joogay terminal two baan soo wareegay geedhkaygii baan fadhiistay waqti hore eerliya baan geedka sii fadhiistay markii dayaaradii loo kacayay hayad inaan korno ayuu markaa sidii caadada ahayd miisaan soo dhigtay laakiin maanta waan kasii taxadiray oo waxaan ku talagalay inaanan youth freegan waxba ka iibsan shantadaydiina waan soo maamulay maanta waxaan islahaa safe dee nin nimankaa mar dambe hamurmina shantadii baan saaray toddoba kiilo bay noqotay marka laabtobka waxaan dhabarka ku haysto ayuu yihi saar laabtobka sida badan caalamka o dhan marka la safrayo qof waliba laabtobkiisa uu iska qaataa waxaa loo qaataa maadaama safarada dheer la gelayo muddada dheer ee aad dee safar ku jirto qofku inuu iskaga sii shaqaysto markay diyaaraddu ka markay fadhiisanaysa iyo markay kacayso maa la ogola in elektroniga in laga shaqaysiiyo laakiin markay hawada iska gasho qofku inuu miiskiisa iska saarto dee waqti hadduu wax ka diranayay hadduu xisaaba ku qoranayaba marka qof waliba uu soo dhaweystaayo wuu iska xambaarsan yahay marka wuxuu ku yihi laabtobka saar waxaan ku niyo intaan furay shantadii baan ka soo saaran waxaan ku yihi laabtobkaasaa ku jira waxba kale ma sito dee taa kuu miisaami maaye shantadii waan kuu miisaamayey maxaa dhibay jira maya waad saaraysaa anna waxaan ma saarayo meelay dee ku qoran tahay oo eh, marka sharciyadii baan isula tagnay eh, waxaan soo saaray eh, tigidhkii aan goostay toddoba kiilooyina ku qoran tahay hambagage waxaan ku yidhi halkan hambagage baa laga hadlaya laakiin laptop dee cidi kama hadlayso Eh, baagna ma sito kale oo alaab kale ma sito haan- waxaan sitaa laptopkan ninkii waanu murannay muran kadib mid kale oo isaguna eh, markaa midna miisaan ku taagan yahay midna counter yar buu taagan yahay oo sidan oo kale ah oo uu lacagta ku sugayo qofkii la yidhaha lacag bixiba uu lacag kaga qaadayo markaa kii banatu waxaan ku yidhi warda ninkan waxaan weydiinaya oo laabtobkani isagun baa amarka isagaa le buu yidhi waxaan waan la yaabay waxaan eegay ugu yaraan lix geyd oo laga baxayo naga xiga dhinaca dhinacan ka baxay geyd seven geyd five geyd four gidi waa nagu wada dhowiin waxaa ka baxaya dad eshiyaana waxaa u badan hada jeer diyaaradahan fly dubay waxaa iska raacaa eh, dee dad eshiyan isaga badan hindi bakistan maxay waxaasa imika afrikaan kuma badno oo ethoobian baa la wareegtay nimankaas waxuu caadaa xamaamay jiitaan xamaamo waaweyn bay iska jiitaanoo nimankii aan cidiba miisaan u dhigan oo meeshaa ka baxaya kuwii sacuudiga u socday kuwii hindiga u socday kuwii nin waliba waxbuu iska jitaayo miisaankani ma yaallo waxaan la yaabay maxaa soomaalida arrintan ku eh, ku khaas yeelay marka anna mowqif baan qaatay aan idhi niyo bahashaa miisaami maayo bahashaa lacag ka bixin maayo maanta laabtobkayga wax lacag kama bixinaya shantadan haddii wax dheer yihiin i weydii adigu murankii waanu isla yaraa isku yar adkaynay Eh, waxaan laakiin supervisorkaagii baan sugayaa baan ku yidhi markaa nin carabaan filayay inuu kolleyba supervisor u yahay iska sug baan is idhi Eh, wax kale nama kala gaadhin Oo markaa safkii iga saar ana meel baan iska yar fadhiistay waan soo kacay mar labaad markii labaadna wuu i celiyey isla markiiba way bedeleen mawduucii yacni waxaan isku haynay waxaaba khasab ahayd aan markaa iga niyaa de hadduu ku adkaysto iska sii ile waa khasab inaad falayga raacdaa laakiin mawduuciiba way bedeleen systemka waxay geliyeen inaan ahay anag aggressive inaan ahay nin cudwaaniyahoo diyaaradaba aan raaci karayn ay isla markiiba laba hindiya oo isla taagnaa waa afkaysa saareen ninkan aan falayga ka reebno systemkii bay saa geliyeen marka hadde admid maba raaci kara diyaaradii ama aan lacag bixiya ama yaanan bixinin mar haddii lagu dhaha khatar buu diyaaradda ku yahay qofkani waa waa system caalami ahoo suuragal maaha inaad raacdo bade waa albaabkay xidhanaysaa waxaad inta kale xaq u leedahay qofka xitaa in la naadiyo oo la idhaha lagaa- lagu yeedhiyo la idhaha qofkaas haddii dib uga dhacdo meelahan oo kale ku habsaanto in lagu baadho la idhaha faleegaagii geedka u xidhmayaa soo gaadh oo dee laakiin markii haddii riboodka lagaa gudbiyo lagu dhaha qofkaasi waa qof aan diyaaradda ka reebnay ma raaci karo markiiba si degdega bay u xidheen way marka anigu ma ogi laakiin markuu soo istaagay ninkii supervisorka ah ee carabida- carabka ahaa ayuu yidhi maxaa ii yeedho wuxuu maxaa dhexan ku dhawaa nimankani laabtobkan ay ugu haystaan dabeedna waxay ku yidhaahdeen olreer diyaaradda way kacdayba wuu la yaabo si diyaaradda u kacday waxaan ku yidhi bal weydii iyaga ogaan bay iga reebeen marka waan ka guuray anigu ingilishii wixii lagu hadlayo carabidii markii carabka ahaa ayaan toos ula hadla waxaan ku yidhi nimankani way badheersanaayeen diyaaradda way iga reebeen camdan waanay iyagaana isla gartay inay iga reebaan maxaad markaa tabanaysaa doonaysaa buu yidhi waxaan doonayaa in sharciga lay- lay geeyo ilaa diyaaradaydii bay iga reebeen geedhkaygii baan joogaa xaq baan u leeyahay inaan koro tigir baan goostay bonbaskeygi baan haystaa waxaan ahay qof kastamara waay diyaaradda laga reebay waay diyaaradda loo fasaxay marka ilaa hadda ma ogi sababta waan la yaabay degdega u kacdee ma ogi waxay systemka geliyeen ninkii wuu soo kaxeeyey nin kale oo qeybta shubdada ahoo securityga buu noo keenay yaad eedaynaysaa buu yihi oo labadan aan eedaynaya kii markaa miisaanka dul taagnaa iyo kii kale laba laba nin baan eedaynaya wuuna kaxeeyey ninkii buu noo geeyey nin carabanu isna noqday oo aan filay waliba inuu imaaraati yahay ninkii baan la hadlay arrintii o dhan baan uga sheekeeyey waxaan idhi nin waxaasay gu dhacay marka ayagii buu ka hadalsiiyey wuxuu markuu dhegeystay maxaa ee, maxaa jira waxay dhahan wuu nala dagaalamay ninkani wuu nala dagaalamay markii uu ku yidhi waan kusoo rodo waxaan ku yidhi meeshiinu joognaa waa madaar caalamiya waxaa soo kamardaaba inugu foorraa haddaan la dagaalamay waa aniga dembigayga haddaa de hala hala caddeeyo kamarada imkaa laga eego bal nimanka halkan kula dagaalamay de kamarada ile madaar baan joogaa ninkaa weyne ninkaa weyne waan ahay intaana safrayey haddaan nimankan la dagaalamay khaladka odhan anigaa lehe hala saal soo saaro waad saxantii buu yihi waa runtaa waxaan waa kamarado madaarkaad joogtaa laakiin niyohow taxqiiq melef baan furayaa nin muxaqiqaan u yeedhayaa arrintiinuu gelayaa waa la baadhayaa kamarada laakiin imanka si da- degdega loo loo baadhi maayo maxaa waddanka ma geli karaysaa basaboor waxaad siyataa basaboorkaygu ma saamaxay markaa inaan imaaraadka galo waa inaan dee halkan ku jira transit offer gacankuidaniyo ma geli karo marka de inay qaadanayso taxqiiqa haddii la furo oo aad doodo imika maca mabri bay dhammaan saadan bay dhammaan waqti bay qaadanaysa adna qof musaafir baatay wax dhibahoo ay ka qabayn laabtobkayga shandadayda waxay way eegeen markaan marayay igaba miisaan wuu yaalay meelaha dadka alaabta waaweyn sitaa ayuun bay ku duwayeen oo ilahaayeen waxaan markaa waan la soo galay dhammaan dayaaradihii aan falaydadii aan la socday waxay aan falayd bay ahayn labadaydaa shay waan sitay wax dhibana kalama iman cidana ima weydiinay dayaaradaha caalamka oo dhani qofka kastamarkee raacaya soo dhaweyn buu kala mu- ayuu ayuu ka mutaa oo dee laakiin fala dubay cunfi iyo wax ka duwan soomaalida waxay ka aaminsan yihiin markaan xaqiiq kuu sheego yacni dad iska xayawaan oo kalea waxay la macaamilaan sida xayawaanka yacni dad aan looma ooyaan waa qof meeluu ka ashtakooday iyo meeluu u socda iyo wuxuu ka cawda aan lahayn waxa kaloo dhibtayna haystaa tahay soomaalida wuxuu odhanayaa waxaan iska bixi tanaa igu dhacday taasaa laygu sameeyey nin baa imka facebookan ku qoray meeshayda dhacdadii nin baa soo kamangareeyey reer hargeysa wuxuu leeyahay anigay tan igu sameeyeen weliba shandadahaygana way maqan yihin aniga imka laba shandadood buu iga soo jebiyeen intaasaan ka tegey
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa dambe ayaana ku sii dhownahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka oo alaba aad ku dhegaysataan barnaamijka dhuuxa waraysyada iyo xalqadeedii sagaashan iyo sagaalaad waxaana inala socodsiinaya tigtor qarax cabduqaadir أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor caawo waxaad noo faahfaahisaa cudurka la yidhaahdo bibola disorder calaamadihiisa waxa keena iyo talooyin waxa aad ka siinayso dhegaystayaasha bismi illaahi raxmaan raxiim bibola disorder magacyo badan buu leeyahay waxaa kaloo loo yaqaanaa bibola affective disorder bibola illness manic depression bibola disease intaba waa magacyadiisa caanka ah marka waa cudur maskaxda ku dhaca sida magaciisa laga fiirin laga arkana by waa labo bola waa laba dhinac cirif marka waa cudur laba cirif la ah ama laba dhinac la ah oo ah marna qofku inuu la imaado farxad xad dhaafsan marna uu la imaado niyajab zaa'id ah caafimaad ahaana waxaa lagu qeexaa is a mental disorder that causes periods of depression and periods of elevated mood oo macnaheeda ay tahay waa carqalad ama dhibaato ku dhacda garaadka ama maanka ama maskaxda taasoo sababto xiliyo niyadjab ah iyo xiliyo kaloo ayadana farxad ah waxyaalaha sababa sida saxda ah lama yaqaano laakiin waxyaalaha xiriirka lala waxaa ka mid ah environmental and genetics genetics waxaa laga wadaa yani waa hiddo aabe awoowo abti adeer dadka kugu xeeran environmentalna waxaa la dhahaa qofka inuu wax la kulmay noloshiisa saameyn ku yeelatay sida childhood abuse ilmo yar oo yacni waagay yaraayeen kufsi lagu sameeyo kale ama la jir dilay xaaladan way la imaadaan long term distress yacni murugo muddo dheer qofka daa'imtay way la ima- wuu la imaadaa qofka calaamadiis waxaan u kala qaadaynaa marka manic oo ah mid aad qofka ula imaan farxad zaa'ida iyo mid depression ah niyajab ah midda maalinka qofka wuxuu la imaanayaa calaamada waxaa ka mid ah grandiosity ah qof isla weyn buu noqonayaa oo yacni aaminsan inuu asaga macnahaba adduunkaba gacanta ku hayo mararka qaarkood asagoon waxba la joogin qofka wuu la imaanayaa wuxuu kaloo la imaan karaa eh, waxaa loo yaqaan diminish need for sleep hurdada ku yaraanaysa qofka inuu seexo waa qof soo jeed badan waay waxaa kaloo calaamadiisa ka mid ah excessive talking inuu hadal badan la imaado ama speech pressure waxaa loo yaqaano oo ah hadal cadaadis wato zaa'id ah oo yacni aan laga fiirsan inuu qofka la imaado waxaa kaloo ka mid ah racing thoughts or flight ideas inuu la imaado qofka yacni fikrada waxaa ku jira asaga yacni waxyaalo lagu tartamo gaari in la orodsiiyo oo kaleeto mooto lagu tartamo ama yacni fikir duulimaan ah inuu asaga uu du- duulo ama diyaarado uu duuliyo waxaasuu ka sheekeeyaa xaqiiqadana meesha lama joogo oo xilliga ahayd ma aha keliya evidence of destructive waa qof aad iyo aad u kacsan markii la fiirsho oo iska muuqanaysa si u kacsan yahay rifaati ah increase level of goal activity at home at work or sexually waa qof macnaha hadafka markaas ama goolka ama yoolka uu leeyahay aad xoog u saarayuu noqonayaa oo ah hadday tahay shaqada guriga hadday tahay shaqada meeshuu ka shaqeeyo iyo hadday tahay xaqa gogashaba aad buu xoog u saaraya markaan oo kaleeto waxaa kaloo kamid a calaamaha lagu arkayo excessive eh, pleasurable activities Eh, wuxuu la imaanayaa waxyaalaha lagu raax yani farxadda ka imaado laakiin cawaaqibtooda dambe aan la mahadin sida in la sameeyo ciyaaraha yacni dhibaatada badan ka dhalato oo khatarta keeni kara iyuu qofka aada u jecelyahay Een, haddaan fiirno dhinaceeda kaleeto ilaa waa bibola waa laba cirif leh Ka- cirifta kale qofka markuu joogo haddana saa dareemaysa calaamadahan afar maalin buu isbedelaan afar maalin waa saan haddana afar maalin kale waa saan badanaana qofka labada isbuuc oo ugu horeyso intuusa qofka macnaha xaalad kale gelin oon aan hadda sheegin yaa lagu arkaa Ee, waxaa kamid oo kale maalmaha ugu horreya waxaa lagu arkaya markuu depressionka u yahay awoodiisa ama rabitaanka wax kasta oo qofka shaqa ah inuu naco inuu miisaankiisa kordho ama yaraado inuu abiteedkiisa kordho ama yaraado inuu hurdada aad u seexdo hurdo dheer galo ama ay ku yaraato hurdada ama hurdo la-aanba ku dhacdo inuu noqdo qof murqo ahaan u daalan inuu noqdo qof rajo la-aan ah rajado dhan uu beelo wax rajo ah oo adduunka uusan ka lahayn inuu dareemo ama dembi inuu galay aad u dareemo qof walwalay uu yahay waxaa kaloo ka mid a qofka inuu uu yareeyo yacni xoog saarista yacni hadday tahay waxbarasho hadday tahay dhegeysiga ma saari karo maskaxiyan uu u culus yahay calaamahaasaa lagu arkaa waxyaalaha lagu baaro waxaa ka mid ah mental status examination oo loo yaqaano oo garaadka lagu baaro affect ama mood yacni haddii la- in la fiirsho qofka jeceelkiisa iyo shucuurtiisa labadaba in la tijaabiyo ee in la fiirsho thought content fikirkiisa macnaha ama garaadkiisa in la fiirsho perception fikradihiisa in la fiirsho cognition garashadiisa in la fiirsho physical health muuqaalkiisa guud in la fiirsho caafimaadkiisa waxyaala laga baro waxaa ka mid ah c b c e c r eh, fast glucose level electrolyte level protein levels thyroid levels c creatine and blood urea nitrogen liver and lipid panel substance and alcohol screening hiv vdr way badan yihiin waxaana baartaan la marsiya wax loo marsiya waxaana baartaan waxay tahay cudurro badan oo lagu qaldaa jiro oo jirka soo galo oo aan ahayn cudur maskaxeed ah kadib maskaxda u gudba intaas baa laga kala saaraya daaweyntiisa laba loo kala qeeshaa pharmacotherapy daawo wuxuu leeyahay calaamadan looga hortago oo qofka normal looga dhigo isbitaalkana way taallaa Eh, waxaa kaloo jirta waxaa loo yaqaana non pharmacotherapy ayadoon la isticmaalina daawada isbitaalka taalla waxaa la isticmaala loo yaqaana electroconvulsive therapy oo ah in koronto s- s- la isticmaalo qofka lagu dejiyo kahortag uu leeyahay cudurkan waxaa kamid a adkaaru sabax qofka inuu daa'imo adkaaru masaa inuu daa'imo adkaaru noom inuu daa'imo weyse inuu qabo qiraa'atu lqur'aan inuu ku bilaabo subax markuu soo kaco asoon wax kala qaban intaas qofka hadduu sameeyo cudurrada maskaxda ku dhaca daawo wuu ka helayaa insha allahu tacaala waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag markaana waxaynu isla soo gaarnay qeybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada munaasabad lagu daahfurayay masjidka jaamica alraxma ee degmada rabdhuure ayaa waxa ay ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee bokool munaasabadan lagu daahfurayay masjidka ayaa waxaa ka soo qayb galay culummo waxgarad iyo mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ah ee bokool ugu horeyn waxaa munaasabadda daahfurka masjidka arraxma ka hadlay qaar ka mid ah guddiga masjidka jaamica arraxma ee degmada rabdhuure walaalaha muslimiinta istiqooy salaamayin salaam bacdige ilaahayaan ka mahadyaane maybaa burugan kabalka oo daleeno e yahay geekana maybaa haalshi waadla arage meelkoogu marohay waadla arage maybaa balaawaday dumisti ya may balaawaday labaatan i siyeedi bali koowaad kun afar boqol afartan i shanti hijri yaa la dumiy may dhasmadiis bilaawatay labaatan i toddobadii bili siyeedad lamada kun labaatan i sadiid geehaytiya dhasmadiis bilaawatay hijri haan hoob langdhagdoona tumankii bali lamaad kun afar boqol afartan i shanti maalin haytiya la doohe iyada oo sida eta toddoba maalamood lay la dhasi dooxaji iyo tiirirshii iyo gaababshii la teegi bayaanateershii la shabay yamayba dadgaley gaaladii haduuley lad la ogaayey taarigda la haaytay banaanay ii boo'o lakaasuu waay gee toddobadii haayti ahay way ku boobtaali markan maybaa hakad haddad gali ilaahay marjii madii oo hatana walaago socdi yaa nicmadii faraha badanaaytay biyo haay gurigana kaxay oo qiibtan oo kor eh shabkanan deerna dariishadoona la dhaafsii yaa maybaa nicmadii faraha badanaaytay yadad gali shamiindodadad ku rad baabuurtiyadad ku dhiigoti nicmadii dartiya yaa niis istaag ilaahay amarshii gurigii xaalshay markan madii oo lamaadii balood socdi iska tuu taley guriga nambar kow taariikhda bilaawday ana siin sheegaw sanad iyo walaagoo socday balyaal ee socday walaalayaal masjidkan si isan ogdin waqtii la furi iyo waqtii dhammaaday way sheegay laakiin howlagay dadhagali imayli dadha ku galeen iyoonay tay sidiin baheen iyo walaay ahwaalaad ay ku sheekoy fadahdi laahir howlaa ka maryaana masjidka waliyaha gaal waliha galay boqol iyo shan neef walinaga tay soddon iyo kow kun iyo shan boqol iran waliha galay kun sed boqol iyo lixdan iyo toddoba neef walinaga tay soddon iyo lix kun sideed iyo sideed dhibi sideeda nagad loo سدناف هقلي ولا نجتي أفربول تبعتي لما نبي برا نجت ذهب ولا يلا حيان بقول لذي لما نجت بيرنا ودير حيتي ولا نجتي بقول تبعتي لما نبي أفرسنتي مركز ساعتها مسجد ولا لا عنك داعي شميندة شميندة داسي مركون قيمة إني ولا نجتي سيد بقول سيد اللورا نجت أرتو سيد كيش شميندة داسي ولا نجتي شنكون أفربول إلى هند دولار نبي أفر maalkaradii iyo walaaja macnaha markii la fiiriyey cara walaay dadweynaha ka deeqeen oo beesaan olonimbiina oo dadweynaha mootayaashoo kala kooyeen wali nagatay shambool iyo tumi todoba moota oo dadka bulshadii degmada biyeen shambool tumi todoba moota markii beesaan olon iimayna wali nagatay shan kun libool sideed iyo todoba waa bulshada ka deeq diiwaan totalka beesada oo qabashada una hana gali wali nagatay boqol lihdi lama kun saddex boqol sagaal iyo kow dolar dhibic sagaal iyo shan senti yaa nagatay beesa hana gali sidoo kale waxaa iyagana la soo dhoweeyey oo markooda hadlay qaar ka mid ah culummada iyo waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabada lagu daahfurayey masjidka arraxma ee degmada rabdhuure awalan dhammaan kole culammada akhyaarta deegaanka may wahaa wasan salaaman salaan kadib kolay beydka ilaahay lan kulumay munaasabada geeka saasaa warka marna dheera ilaahay may weydiisadaan ini cibaadada ilaahay noo ogolaad ini camalkan ilaahay ikhlaaska weelo amal khaalisa nasay sida culammada baan sheegday beydkan waa beyd ilaahay may liinka daray ilaahay subxaanahu wa tacaala liinka dari guryaha kale dadan leh ilaahay beydayna may laykako ini lika cibaadaysado may ku ku fadli badanaaday walikale adduunyada ka dhasan adduunya lika dhagaalaya adduunya lankatale adduunya guruyaan kale wali guriga kale yaa noonkaas ahaadeena baadi ka dhasnaa bilid ka dhasnaadeen adduunya lanka meelayo hay adduunya lanka diyaariyo hay beedkan kaga cibal ilaahay cibaadisna walkale lagu ogoli ma jiraan cibaadada ilaahay basalin ogoli ilaahay subxaanahu wa tacaala weli dadka askunaayaan ka cibaadaysadaayaan ilaahay amaan alle subxaanahu wa tacaala maara fii buyuutin adina allah an turfaca waidkara fii xasmuhu yusabbixu lahu fiiha bilguduwi waalasaali rijaalun laa tulihim tijaaratu walaa baycun can dikri illaahi waiqaami salaati waitaa zakaa guryaha ilaahay beediyey komade oo ilaahay edamay ilaahay fasaxay ini la korweelo ini korlanqaada ilaahay fasaxay koryeelidaas may waa cibaado lika korweelo ilaahay subxaana wa tacaala yaa mahad isku leh allihii muslimgii weelay iimaansha iyo islaamnimadiisna waafiji yaa mahad leh tan kale walaalayaal geeka may roognanaa masjidkii degmada rabdhuur sanadka dhowaad ha socday xafladiisa iyo gebagabadiisa roogna bacdallaahi ilaahay maadadiisa kudub may ang mahadnagaane walyarka maryeey masjidkan may isku dhasan juhdi badan iyo dadaal badan madilibi bacdajeewa ilaahay niin niin suurta geliyayaa niin dhisam cid kasta idii galan ku jeysato fakar ku jeysato cid kasta idima arane masaajidkan geeg una ka jarno warahoodun iyoom arane wanaagan liindhasay cid kasta idi ku jeysati galan ku jeysati maylana jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum ilaahay ma arane hoolagiinsiin barakaay maalinta ma arane isan adduunkun ku tabtaan janaado dhate ilaahay gurisiinka weel mayl ogyaa dada ma arane adduunyadii on hilmaameen yag guddi haayeen leel ilihaad an fadhiyeen fakar badan ka biyaayeen howla weydiyaayeen masaajidka marane dhismadiyo dadkaasaa laka ogaay dadkaasaa dhisaay may kale jare hoola dadala bay baadii jare beled roogen meel dhow roogen meel dheer roogen dada hoolaan la bay dada gaal la bahaay dada beese la bahaay dada irinka la bahaay dada usiin iyo layba tabartiyo ee kunka la bahaay dada ma arane galantale ku kaalmayay oho murug maalhaayay magaaladan roogi dadaha ku tabaay ma arane gariswiin seeha ku tabaay dada buurdhuun lagu kooyay mad wali jartay ma arane meelooyinka dhunisku kooyay لنسق اللي سداي مارنا اللي شبه أجر إتكست إدي قلن كجي ستي مسافكر كبيدي ما إلنا جزاكم الله خيرا إلهي سنبركاي gabagabadii waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية أولا الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ما يكسونا مدينة ربور مدينة التضحية والاستشهاد يا إلهينا مكاني إن dadyayo iskaalmaysadaayaan iyo dhisaan masjid jaamica oo la araw masjid raxma kii raxmad la koo ilaahay kuwaal eed iyo eedaan ka faraxsanna inuun ha ku qiib galna xafladaas oo qiimaha badan leh oo runtii xafalaadka naadirka ee kumidata way ballanaa ilaahay miisaankiin xasanaadka siinka kawa may bacd allahi igma hadnagay dadka deegaanka hortaba may aan ka ahaayana naf guur iyo may laarjari xoolo in la guuro naf in la biyo jihaadkii garablagnadoo lagu nusray kitaabka ilaahay lagu nusray istishhaadka iyo tadxiyada iyo hortab rabbuur mana kaalinta koowaad ka hayd haddana geeka may aragahayna maasha allah ha yaror maasha allah dhaha maasha allah ha yaror allah ya ka maadsan masaajida dhistan oo kan ay aragahaytan dabaqe oo quruxdun le qaylidan iyo roorkin wilaayaadka meel haddii haggii iddi dhowtan jarte hangariifatan jarte alxamdulilah may boogaa isku dhaaf wilaayo kale isku dhaaf hataa bokool bokoola mana in sheegada haraantadii iyo iyo handeerna mana tasmaa wala iska filnaay tadxiyadii maalbixintii hadda guddiga marka ku hadlaay ma eray dhaqaalaha may ku kooye garaswiin rab dhuura dhagaalaanka badan iyo hamar oo dadkii muslimiintii ee deegaanka gujeed aan badan dhaban intan wal badanka ka ogaa ilaahay barakaaya miisaanki hoosanaadka ilaahay inka kaba haddii inanta magayaal dhux sheegna ma fadaano kaalan laxaadla kala hayana jirta ilaahay barakaay masaajida sideed sina qabya waa jaraan qabya ee weli indhisnaay yaa meel aan ka marna lahayn hadda waqtiga taryaasaan weli bataa marna fataahaadkii aqabad kasheeni masaajidka dib u dhacya ka kooyo bilaa marna mayla raay dagaalkii oo boo banaani iyo haddana dib u dhac kasheeni wamaa daalika markii la askada daramay ka sheegdan hal sano iyo afar bilood taqriiban ka sheegdan marka taas may wahaa waa fadli iyo wanaag ilaahay siinsiiyo marka quruur iyo mayla raay hoogaa isweynaa on mayla raay aylaarnaa fadligaas may ba iskulaha ilaahay siinsiiyo ilaahay kama hadnaga alxamdulilah alla roy ilaahayna ayaan ku shukriyo intaas kadib walaalayaal taas markii aan hordhacanka gudub masaajidada ahamiyadda iyo kuleeyin diintan shareecada tan dhatiye kolley culamo badan oo ku hadalay hadda muxaadaro kale ma galaw ahamiyadda masaajidada diinta islaamka dhatiye kuleeyin wallaha kooba kormeey masaajidada ahamiyadiyo in lagama maarmaan ayihiin may ku tusiyey nabiyullaahi moxamed sala allahu alayhi wasalam markii hijrooday kooy magaalada madiina shaqada inka horey tusuqabadii masaajid ahay masaajida la asaas kan hadda culammada in badan ku hadalayan jazaahum allahu khayra taas may ku tusiyaas marka shiido masaajidka la gelsaa nabaga ilaahay eratis ha ka daldalaay eratis oo sharafta badnaay iyo ha ka daldalaay garabkaa saardaay dadku maanaa sheegaa injineerada u dhisaayaan fuundiyaalka walaha qaadayn ha ka jari rasuulka sal alay slam may ku tusiyaas taas shaqo oo muhiim ah oo meel weyn islaamka roogdan yaata may kale kumid ah masaajid ahmidiyo wala tusiyo masaajidda may waa dacwada islaamiga meelaha ku indilaaqday ha ku batay ha ku faafasay dadka kale shucuubta kale iyo may la raay dowladaha kale ee caalamka meelo oo dacwadana ku deersi un taw masaajidada deegaanka masjidka kiyaala ka bilaaw deegaanada ka agdhow ilaa marka may la raay caalamka oo dhan dacwada may ka fidaasay masaajidaha ka bilaawdaas masaajidada ahamidiyo mayba ku mid ah in eyiyo ama haada jaraan jaamacad aqoon cilmi oo noocyadii sishal bedelo laka baradaw oo ha ku qalan jibiyaayaan culumo jahaabide ah mashaa'ikh ah yaa ku qalan jibiraan oo dhinac walba ka dhisan yaa ku qalan jibi jira qudaadii ha ku baxa jirtay meel khaliifka muslimiinta masaajidka ha la ku saaray meelaha halaqaadkaas ha ku bayaadi jiri marka may waa jaamacad islaami ah dhinac walba ku dhameystiran yaa haada jiraan laakiin hadda maana jaamacado oo magac u yaale walban gordaan laanka ha ku baxoon istinjidan gordaan yaa iyo hadda jaamacado oo nimbumbuuni jaamacadda california jaamacadda kadaa jaamacadda wal marka maan anjarna oo magac u yaala walna lanka baradaan islaamnimada shuqulanka lahayn iyo dadka hadduu hanuun qiimayaya laakiin masaajidadii hoogaa sidii waagii hore haada jiran maya xilligii rasuulka sal alay waslam ah xilligii dowladda islaamkii jari jiran marka may kale kumid aha masaajidadu may door wiinka layiin kaalin wiinka layiin xoojinta al-ukhuwa aliimaaniya dadka muslimiinta ee caqiidada islaamka eh walaa han iska yidhaw han iska jiidow in walaaltinimadii adkaata inama almu'minuuna ikhwa meelo lagu dhaqangeliyaa meelo eh masaajidada amaana inshaalla asaas may waale masaajidka hooba la kahoy sida hadda culummadu sheegan ahaa lanka jiringa la ku ogaade lanka musaafurka waa la ogaade hoob ilbaabka la yidho ilaah lanku aha musaafur hay meelo lagu marti geliya walgaade idalajee habaani dayaqii marta gaade masaajidka koweelanka martiira meelo lagu ogaade ardayda herta awal barashada meelo koweelanka meelo lagu ogaade lanka musaafurka meelo koweey ibnu sabiilka hay sahayda kugoti masaajidka kowe may la raay meelo muslimiinta sahay mana kasiyaayan taas marka mayata waa isku xirka walaaltinimada diineed bartaha ku indilaaqas waay may kale kumidaha walaalyaal intii masaajidada fadli badan iyo wanaag badan iyo leeyin ammaan dhan waa inka filan ilaahay subxaanahu wa tacaala naftis oo sharafta badan ahayd yaan idaafeeyay masaajid innamaa yacmuru masaajid allah ilaahay masaajidadiisa yala intaas ba sharaf ugu filan maalintii hamiinka shan jeer la kulmay shanta salaadood axwaalo la shal qaadade marka ahamiyadda masaajidada mala koobto sida hordhaan baan sheegnay may hasaarayaan masaajidada wal jaamacado hadda jaamacado ku sheega ee magacuyaalka ee gaalada buunbuun yahaayano ghasul fikriga may lahay laka asaasi gaalada muqarrasha iyo walaaja wal barashada manhajka galanta ka hayt wal hansaarana hasaaraya masaajidada min nabiyillaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam laa kabilaw ilaa yawmina hada masaajidada may waa meelo ducaad ha ku bahayaan tusaale ahaan masjidkii rasuulka sal allahu alay wasalam may bahasaaray cabdullaahi ibnu cabbaas xafru haadihi lumma ummatu muxamed lanka lanka aqoon badnaay jaamacad kale baa ku bannee gaalo silay han roogi jartay nimanku hadda maraykanka yurub la araw niman lamada farisi ruum la araa roogi jaran mahasaarna manaa cabdullahi ibnu cabbaas oo kale maan hasaaro koran maabahayaanba aqoontaas mahayaan may kaloo hasaaray masaajidii rasuulka sal allahu alay wasalama saxaabada lanka xalaal ihaaran inka aqoon badnaay mucaad binu jabal intee ku bahy yaa masaajidkaa ku baxay may kaloo masjidu nabiy sal alla alay slam may hasaareen ha saxaabada lanki inka aqoon badnaayo xagga garsoorka iyo qaadanimada cali bn abi taalib radia allahu canhu may kaloo hasaareen ha aclamu nnaasi bilfaraa'id oo zayd ibnu thaabit hay faraa'idkii halka lanki inka aqoon badnaayo muslimiintoo dhan markii reed lagu maro may kaloo hasaareen masaajidada aladiib الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه يا افتهنو aqoon-yahano muaqifiin iyo masaajidha saarayaan may kale kumidaha masaajidada waxyaabaha saarayaan geesiyaasha oo geerka ilaa yowmina haadaa gaaladii hillagaasa roogdii taariikhdii haani dheegan haan haddi roogaan maskantii oon ku gohaan markii laha sheegan hilmaaman oo meeliyoo roogaan elensuruug iska kakaadi hayaan khaalid nooliida kumida khaalid nooliid haddii sheega gaalo dhan wadnij wadnadiya jug jug jug jug yaaraas intaa ku hay khaalid nooliid masjidka rasuulka sal alla alay slam usaamat ibnu zayd iyo wali lamada may baha saaray ha masjidada saaray ila yawmina haadan saas lewa rag istishaadiinta ee allah subhanahu wa ta'ala gaalada ka hasuuqi oo markii magaajo iyo dheegan iska qaadayaan masaajidaha ku baaya ee masaajidada may kumida ta shaacairta islaamka kumida dalika wa may yu'azzim sha'air allah fa innaha min taqwa alqulub jazakum allah khairan masjidur rahma may ban nagaday masaajidada ha kabiiri masaajida oo dabaqyada ah jaamice oo qurux badan oo ilaahay la tacawud lan ka tala galay ee jaamacad in nagadano halaqaadka sharciga ah culuumtan noocyada shalbadeen lagu barado lan ka tala galay ya kumiday insha Allah taala ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka mahadnagaan thumma dadka muslimiinta aan teeganaayn oo guddigiin ka horeeyay adduunyada dhan bal la laaben yoona may balana jazaakumullahu khayra jazaa ma in baahanya difaac yaan baahanya culumada ku hadalaayeen ugaasida ku hadlaayaan waa biika ma dhibcaan waa may sababe masjidku hooba gaalalun ku difaan baree gaali may kuwa dhadaas ee kaniisad saas ma khayri kaniisada kuwa dhadaas ilaahay quraanka sheegay ya walawla daf'u llahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katiran haddii masaajidadu unan difacna kan falastiin masaajidada kiyaal ludum yahay diyaarado la kuduqeeyahay oo masjid manaaradiis teegin la arago daroon intii haddul surunta duqayaas baabi'iyaas yaa ula kac lan duqaayahay taas marka may wahaan sadar muuhu su-aal ku dhan waay masaajidkun dhisni darashanii ku bahay hooli biini taas maa waqti noo ka bahay hooli noo ka bahay marka masaajidku ma baahan yahay difaac ayaan baahan yahay muqaddasaadka shariica islaamka la ilaaliyo masaajidada kuma dheer marka way balanaa jihaadka horta bolan surnaay ayan ka hooy dhalinyarada maana insha furmo hor iska haadiriyeen muaskaraadka halka biiroy sagdhi saldhigida ay seedoy furunyin ilaa aan fursadaas jar halku faa'iideysaday masjidkii masjidur rahma rabdhuure niin furunyin duruusis bilawtoy ay ku tukudoy salaada insha allahu tacaala hal camiroy jazaakum allahu khayran intaasaa ka gebagabaayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
guud ahaan intaas ayuu ku idil yahay barnaamijka dhuuxa waraysyada oo caawa aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سامي